haatana kusoo dhowaada barnaamijkii galka baadhista oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo haaruun macruuf
dowladda hindiya ayaa toddobaadkii hore joojisay dhammaan wax soo saarkii warshadda ay leedahay shirkadda daawooyinka ee maiden farmasuticalis oo ku taal meel u dhow magaalada new delhi sida ay qortay wakaaladda wararka ee royters tallaabadan ayaa ka dambaysay markii hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay sheegtay in sharoobooyin kuwa qufac ah oo ay shirkaddaasi samayso lala xiriirin karo dhimashada ilaa lixdan iyo sagaal carruur ah oo ka dhacday dalka gambiya hindiya iyo gambiya waxay wadaan baaritaan ku saabsan arrintani hindiya waxaa loo yaqaanaa farmasiga adduunka waxayna afrika geysaa boqolkiiba afartan iyo shan daawooyinka laga dheexay kuwa ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee caalamka sida ay qortay wakaaladda royters madaxa shirkadda maiden farmasuticalis naarish kumaar goyaal waxa uu ku gacan sayray inuu aragti ka dhiibto arrintan markii ay weydiisay royters haddaba soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada daawooyinka looga keeno dalka hindiya sidoo kalena ay dad badan oo soomaali ah daawooyin u doontaan ilaa haatan lama xaqiijinin in sharoobooyinka lala xiriirinayo dhimashada carruurta gambiya la keenay soomaaliya doctor faarax maxamed sharaawe waa bare jaamacadeed bartayna cilmiga daawada waxa uu galka baarista u sheegay in ilaa haatan soomaaliya aan lagu arkin sharoobooyinka lala xiriirinayo dhimashada carruurta gambiya wax xaqiiqo eh lama hayo maadaama waa adduunku markii oo daawada dhaqsi informationka la helayo waa inay wasaaradda caafimaadka ama hay-adda markaas daawada controlsho ay hayso listiga ama registrationka daawooyinka maadaama marka soomaaliya aysan aysan haynin registration ama aan daawooyinka soo galaayo la registraynin wax cad xog cad oo ku saabsan inay maaragta daawooyinkaas yaalaan lama heli karo oo si daqiiq ah marka haddii aan la xiriirnay ilo oo maaragtay dadka ganacsatada dhakhaatiirta cusbitaalada ka khubar ahaan yani ma aanan soo helin dawooyinkaas hadda alarti uu ka yimiday w h o shaacisay oo aan fariinteeda helnay ma ma suura gelin in macnaha laga in ay yaalaan dalkeena soomaaliya oo wax noo xaqiijiya ma jiraan ilaa hadda suuqyadana laguma arkin cid kaleeto iibinaysa ama dhakhaatiir qoraysana lama arkin
daaweyn ay soo saartay shirkadan sharoobadan soo saartay maiden farmasutical in la yidhaha konfidiyad hindiya daaweyn ay shirkadaas soo saartay waddanka ma yeelaan oo noocyo kalea
maya haddii hataa oo aan waa raadinay globally shirkaddan shirkad weyn waayo oo dawooyin badan soo saarto soomaaliya oo uma jirto listiga wadamanka ay dawooyinka u dhoofiyaan so marka meeshaas ayay macnaha nooga caddahay inaysan suuqooda aanan kamid ahayn annaga oo ay wax ka gadaan jabuuti kenya wadamankaasoo dhan way geeyaan laakiin soomaaliya maya maku arkin doctor cali siciid fiqi waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxaa kale uu yahay saynisyahan ku takhasusay tijaabooyinka daawooyinka iyo kiimikooyinka waxa uu ka hadlayaa siyaabaha ay shirkadaha qaarkood u jebiyaan sharciga iyaga oo raadinaya faa'iido ballaadhan wallaahi horta ma cadeen uma hayno laakiin waxyaabaha adduunka hadda ka socdaa waxay yihiin maaragtay daawooyin oo maaragtay dadkii shirkadaha ay ugu talagaleen inay tayada daawada ay yareeyaan si markaa ay rakiis uga gadaan sababaha maraykanka maaragtay loo abuuray hay-addan la yidhaahdo f d a food and drug administration waxay tahay inay maareyso daawooyinka mataqaanaa lasoo saaro iyo kuwa suuqa lagu gado kuwaasoo maxaa muhiim ah inay marka horena ay yihiin daawo oo maaragtay efficacy inay wax tarayso iyo safena ah waaya hadda sidaad sheegtay ma caddayn karo sharoobadan inay soomaaliya soo gaadhay laakiin maxaan ku idhaahdaa maxaa ka mid a calaamadaha ama dhibaatooyinka caafimaad ee lagu arko dadka daawooyinkan isticmaala
horta waxaa ogaataa soomaaliya hadday soo gaartay haddii soo gaarin lama ogaan karo waxaan lagu ogaan karin waxa waaye nin walba farmashiis ka furtay meeluu ku haystaa farmashiis daawooyinka laguma keediyo maaragtay sidii loogu talagalay temperatureka loogu talagalay laguma keediyo maaragtay daawooyinkii qof kastaa iska iibiyo meel kastaa lagu gadaa marka waxaa dhici kartaa maaragta maadaama control uusan jirin wasaaradii caafimaadka aysan control haysanin oo meel walba u joogo oo maaragta aan xitaa markii la keenayo daawooyinka la baarin markii daawooyinka markii la keenayo waxay u baahayn in la baaro samples in lasoo qabto oo maaragtay tayadooda la fiiriyo puritygood la fiiriyo la fiiriyo identitygood la fiiriyo hataa laga fiiriyo mataqaanaa maxaa la lahaaya hadday jermy contaminated ku noqday oo jermiga bacteria maxaa la microbiological examination ay dhahaan laga fiiriyo qaar samples loosoo qaado kadibna maaragtay shirkadii la yidhahdo haye waa kanaa waxaa haysataa certificate of analysiska waa lagu sameeyey waa iibin kartaa doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin waa agaasimaha cisbitaalka martiini waxa uu galka baarista u sheegay in dalka la keeno daawooyin aan laga helin daawadii uu u baahnaa qofka xanuunsan dawooyinka waddanka soo galo runtii waxaad ka jirta culays weyn iyo dhibaatooyin fara badan aa ka jiro waa dawooyin aan la hubin tayadooda waa dawooyin aad uga hooseeya standardka loogu talagalay in badan marka laga eego dawada iyo meesha laga keena iyo qaabka loo keediyo ma maraan habraacyada adduunka loogu talagalay nidaamka u degan ee la yidhaahdo drug regulation systemska oo dhan soomaaliya marka waxaa soo gaaro oo la arkaa badanaa dawooyin afka qalaad lagu dhaho substandaries ama dawooyin aanan aysanbaba ku jirin macnihii laga lahaa ama wixii looga damacsanaa oo mathalan haddii ay jermis dila ahayd elementiskii ama waxyaabihii loogu talagalay inay jermiska dilaan qaar ay ku yareen iyo qaar ay kaba maqan yihiinba iyo sidoo kale dawooyin aan la hubin tayadooda oo maxaa la yidhaahdaye oo falgalka ay la falgalayaan jirka bani aadanka baaritaan badan aan soo marin waxaa iyadana xaqiiqo ah oo jirtay in dawooyinka qaarkood ee soomaaliya imaado aysan macno daawoba lahayn oo la keeno iyagoo ku jira stageka la dhahayo balseba marka daawo la sameynayo warshada daawooyinka soo saaraan waxay soo saaraan laba daawo daawo oo loogu talagalo cudurka actualka daaweysa iyo dawooyin marka daawadan la sameynaya cilmibaarista lagu kabo oo aan waxba ku jirin laakiin qolofkii iyo baakadii iyo maxaa la dhahaaye capsulka iyo kalarka iyo quruxdii leh ee research ahaan loogu talagala ayay shirkada daawooyina kusoo qufaan soomaaliya waxaa kaloo jira warshado sameeya daawooyinka oo marka ingredients laisku dardarayay waxyaabaha qaarkood aysan isticmaali karin ama backinginka markay wadeen cilad gaartay ama saturationka ama habka cufnaantooda wax ka khaldameen la backage gareeyo oo only waagi maalmahan suuqa laguma arki laakiin waagi hore lagu arki jiray soomaaliya keliya laga iibin karaa horta cilada waaweyn ayaa dawada iyo sectorka daawada soomaaliya haysta oo baarid u baahan aniga markaan wasaaradda joogay waaxda medical serviceskan agaasimo ka ahaa waxaan sambais fara badan oo dawooyin ah aan dibadda u dirnay natiijooyin noo soo baxay ay ahayd hadda arrimaha aan ku sheegaya inay jiraan dawooyin substandard ah inay jiraan dawooyin markii kabsalka la furaba ama kaniiniga la jijibiyo oo shaybaarka la geeyo waxbaba aysan ku jirin oo balsiba iyo kuwo qaarkood oo ingredientiskii ama elementiskii daawo ahaan loogu talagalay in daawo loo isticmaalay aysan daawo ahayn ee waxyaabo kale yihiin marka ciladahaas way ka jiraan soomaaliya doctor faarax maxamed sharaawe waxa uu ku raacsan yahay doctor cabdirasaaq yuusuf jalaaludiin inay waddanka soo galaan daawooyin aan tayadooda la hubin wadanka ugu badan ee daawooyinku inooga yimaadaan waa kee
india kamida china kamida wadamankaas ugu badan turkiga oo hadda maaragta suuq weyn ah asigane wadamankaasaa ugu badan inta ay ka imaata daawada yurubna way ka imaataa laakiin ma gaasiisna wadamankan kaleeto oo china india iyo turkiga waayo marka ganacsigan daawada iyo si u shaqeeyo bal wax yar sawir guud iyada igasi
adduunka horto suuqa ganacsiga oo daawada wuxuu u shaqeeyaa in oo daawadii shirkadaha caalamiga ah dawada soo saara waa inay wadankaas ay maaragtay ay productigooda kasoo diiwaan geliyaan marka adduunka o dhan saas uu ku shaqeeyaa in productigii lagasoo diiwaan geliyo wadamankii asoo doos yar ah oo maaragtay miligaraam ahaan loosoo registraynayo markaas oo ka helayo wadankaas aqoonsi ah in productigaas wadankaas lagu gadi karo aqoonsi ay shirkaduhu raadsanaan marka taa ma jirto marka soomaaliya marka waa suuq iska furan oo cid walbo ay markaa daawada keensan karto oo ay maaragtay ay ku ganacsan karto oo furan oo aanan la qiyaasi karin lacag badan ayaa maaragtay laga faa'iidaa oo shirkadaha daawooyinka soo saara ay ka faa'iidaan daawooyinka ay dhakhaatiirta soomaalidu ku arkeen in tiyadoodu kala dhantaalan tahay waxaa ka mid ah xanuun baabi'iyayaasha iyo daawooyinka carruurta oo ay sheegeen in intooda badan laga keeno qaaradda aasiya doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin mar kale marka daawooyinkan tayadoodu ay ka hooseyso heerkii loo baahnaa kuweebaa u badan taas waxay u baahan tahay runtii cilmi baaris oo hadda kuwaasaa u badan ma dhihi kar laakiin dawooyinka ugu practically la arkay khatarta ay keenaan practically la arkay waxaa ugu badan dawooyinka la dhahaa antibioticska iyo kuwa loo isticmaalo ee carruurta aada u isticmaalaan dawooyinka hadda hindii laga qaylinayo kale anaga aadaana loo keenaa facaaliyadoodana aad iyo aaday u yartahay macnaa facaaliya waxaa la dhahaa falgalkooda aaday u yartahay nasiib xumada jirtana waxaa waaya hadda ma jiro shaybaar aan quality control ku baari karno oo aan dhihi karno daawadan standardkeedu wuu ka hooseeyaa ee kama hooseeya intaba ma dhacna oo aan ku xaqiijin karno iyadana ma jirto adiga waayo aragnimadaada ma la kulantay dad dhibaatooyin kala kulmay daawooyinka haa in badan ayaan la kulmay runtii waxaan aragnay oo aan horta mar walba daaweynaa dad qaba xanuun xanuunka t b oo dawada caadigaa wax ka daribeysa simbaly marka dadkaa daawaa dhib u geysay qaar waxaa aragnay dawada xataa heerka labaad dawada t b da waxay leedahay heer koowaad heerstilan wax la yidhahdo qofka markii uu dawo si khaldan u qaado ama dawo tayadeeda hooseyso uu qaato wuxuu jeermiskiisu iska caabinaya dawooyinkii waxaa samaysmaysa marka leyer labaada la gaaro m d r macnaa qofka inuu dawadii kuwa xataa kuwaas wax uu qaban waayo waa arg ko waxaan aragnay sidoo kale dad badan oo dawooyinkan sabstandarka inta qaatay mashaakil kale uu ku dhacay oo xanuuna ka qaaday maxaa ladahay baaritaanada aan la sameynayn darteed hypersensitivity uu jirkooda ka qaaday maxaa ladahay iyo dad cilado waaweyn ay kasoo gaareen ama keliyahooda ama organskooda uu damage garoobay xadis walaa xaraj waay macnaa hada waa laga sheekeyna la dhaho waa bad furan waxaan ahay macalin arday baan riseejo ku sameeya aan aan ishraafaa waxaan ku arkaa isbitaalada intaan wasaaradda joogana inta sheeke in looga sheekeyna ee dhibta daawada ka dhalato waa waxaan runtii lasoo koobi karin doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin agaasimaha cisbitaalka martiini waxa uu sheegay in waddanku uu u baahan yahay in la helo shaybaarkii lagu baari lahaa daawooyinka waddanka soo gala waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay inay jirto awood dowladeed oo samaysa sharci dejin lagu maareeyo daawooyinka
waxay ahayd in la qabto oon haddana la qaban kara waxaa waaye in dowladda soomaaliya ay leedahay shaybaar u baara daawooyinka laguna ilzaamiyo ay waajib tahay ganacsato kasta daawada markuu keenayo inuu muunad keeno sambal laga hubiyo kuwaalatigeeda waana inuu jiro awood dowladeed oo baari karta farmasiyaasha iyo meelaha daawooyinka lagu adeegsado oo wax walba oo bani aadamku qaato oo la dhahay fit for human consumption waxaa muhiima inay jirto awood dowladeed hay-ad qaanuun ahaan ee sharciyadina haysata oo dawada tayadeeda baarta hubisa marka la keenayo marka la keena ee farmashiyaasha la geena kadib jeegaraysa laannu dawada way isbedeli kartaa waxaa saameeya waxyaabaha cimilada saameeya oo dhan maadaama baniaadan in lagu daaweeya uu qaata ay tahay ayadoo laga duulayo wax baniaadanka fit u ah munaasab u ah caafimaadkiisa iyo cudurka laga daaweynayo waxaa muhiima inuu jiro shaybaar tayada hubiya iyo awood fulisa in dawada la hubiyo qodob waayo qodobka kalena waxaa muhiima in uu jiro nidaam maamul oo qeexa habsami oo isticmaalka daawada oo macnaheedu yahay daawo yaa qaadan kara yaa loogu talagalay inuu qaato yaa iibin kara yaa iibsan kara maxaa laa xaggee lagu isticmaali karaa ma xarun caafimaad matanaa guri loogu talagalay ma midaana supermarket keliya laga gabsan karaa marka nidaam manduumo degsan oo la fuliyo oo ay dowladduna riqaabo ku leedahay macnaha korjoogtayna ay ku leedahay ayaa iyadana loo baahan yahay si looga hortago khataraha daawada ka dhasha khataraha daawada ka dhasha waxaa ka mid a in loo dhinto loo keliya beelo beerka xanuuna uu kaga dhaco iska caabin bakteriyada ee ka imaato jeermisyada oo dhan oo cudurrada la daaweyn waayo marka khataraha daawooyinka ka dhasha aaday u badan yihiin doctor cali siciid fiqi waxa uu isna qabaa in dowladda soomaaliya ay qaadato mas-uuliyadda waxa uu aaminsan yahay in nidaamka loo maro dhowrista tayada daawooyinka ay yihiin kuwa heer caalami ah dowladda soomaaliyana looga baahan yahay inay ka faa'iidaysato sharciyadaasi hore u degsan meel kastoo adduunyada ka tirsan shacbiga waxaa mas-uul ka ah caafimaadkooda iyo nabad waxay cunaan iyo waxay cabaan caafimaadka waxaa mas-uul ka ah iyo waxay cunaanba dowladda marka waxaa muhiim ah in nidaam loo suubiyo in la sameeyo quality control oo maaragtay d daawooyinka markay soo degaan maaragtay markaa hay-ad ay jirto laab uu jiro analysiga lagu samayn karo nidaamkii la marsiiyo la sharciyeeyo shacbigii wax caaf wax fiyo fiican oo markaa tayo leh daawo fiican oo tayo leh markaa ay u gudbaan marka hadda waxaan maaragtay soomaaliya waxaa laga sameeyey hay-ad oo maaragtay quality control ayaa laga sameeyey marka hay-adda shaqadeeda daawooyinkii cuntada keliya maaha waxay noqonaysaa wax alla wixii waddanka la keeno standardkii loogu talagalay ma gaareen marka taa waxay u baahan tahay laakiin in runtii dad aqoon-yahano ah oo maaragtay dowladdana ay geliso kharash laabab la furo oo analytical ah shuruucna la dejiyo sharciyada maaragtay dad ka shaqeeyo oo aqoon-yahano ah daawooyinka maaragtay daawooyinka sharcudooda yaqaan ka shaqeeyo iyo taa cunooyinka yaqaan ka shaqeeyo marka nidaam dowladeed oo jiro la maro aanan qof isdhihin daawo dhacday ama daawo mataqaanaa maaragtay sidii loogu talagalay in lagu keediyo hataa keedinta nafteeda muhiimad waayo daawooyinka waxaa arkaysaa marmarka qaarkood inaad laleeyahay qoraxdii ay ku dhicin shaqo laguma laha soomaaliya qoraxdaasaa lagu iibinayaa daawadii marka waxay noqonaysaa daawo burburtay oo markaa tayadeed hoos u dhacday oo qofkii waxba u tarayn
dhegaystayaal waxaa naga xasuusinahay in galka baaristu la xiriiray wasiirka caafimaadka ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo ii sheegay in daawooyinka lala xiriirinayo dhimashada carruurta gambiya aan la keenin soomaaliya wasiirku waxaa kaloo uu ii sheegay in wasaaraddu waddo dhismaha hay-adda sharciyeynta daawooyinka ee maamuli lahayd tayada daawooyinka dalka soo gala waxaa kaloo uu sheegay in golihii wasiirada ee xukuumaddii hore ay ansixiyeen sharcigii lagu maareyn lahaa daawooyinka ayna ka shaqaynayaan inay mar kale dib u hor keenaan golaha wasiirada ee xukuumadda hadda jirta sidoo kale galka baaristu waxa uu la xiriiray hay-adda dhowrista tayada badeecadaha soo gala waddanka oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii waraysi ee aan u gudbiyey barnaamijkii galka baaristuna waad naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo